subax wanaagsan dhegeystayaal halkani waa raadiyo hadalsan kuna soo dhowaada qodobada ugu waaweyn warka subax laamaha amnaanka muqdisho oo sameeyey howlgallo ka dhan ah askarta hubka ku dhex wadata magaalada saraakiisha ciidanka gobolka hiiraan oo sheegay in diigaano horle ay kala wareegeen al-shabaab dowladda soomaaliya oo sheegtay inay maxkamada horgeyn doonto ku dhowaad afartan ruux oo si sharci darro ah kaga kalluumaysanayay xeebaha soomaaliya somalilan oo digniin ku aadan dagaalka laas caanad u dirtay maamulka puntland magaalada gaalkacyo oo laga dareemayo diyaargarowga maalinta ciidda ee fooda nagu soo haysaa dowladaha soomaaliya iyo ingiriiska oo kala saxiixday heshiis lagu yaraynayo dhimashada hooyada iyo dhallaanka iyo qalaasaha ka socda dalka suudaan oo haatan sii kordhay
soo gudbinta warkan waxaa suurageliyey shirkadda isgaarsiinta ee somtel shirkadda isgaarsiinta somtel waxa ay kuu keentay adeega trie g iyo for g internet ku dooro xawaaro sare iyo qiimo jaban adeega trie g iyo for g balas ee shirkadda isgaarsiinta ee somtel sido waa wehelkaaga goor kasta iyo goob kasta
mar kale ismaqal wanaagsan waa subaxnimo talaada taariikhdu waxa ay ku beegan tahay siddeed iyo tobanka abriil sannadda laba kun saddex iyo labaatan intii aad maqasheen waxay ahaayeen qodobadii ugu waaweynayay warka subaxaatan kusoo dhawaada qodobadaasi oo faah-faahsan aynu ku bilownay laamaha ammaanka muqdisho ayaa waxa ay xalay howlgallo ka sameeyeen qeybo ka mid ah magaalada muqdisho iyadoo howlgalladan ay ahaayeen kuwo lagu baadigoobayay amase ka dhan ahay falalka amni darre inta badan kusoo lalaabta magaalada muqdisho dhanka kalena gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa muqdisho yuusuf xuseen jimcaale madaale iyo taliyaha ciidanka booliiska soomaaliyeed oo ay weheliyaan gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda maamulka gobolka banaadir iyo weliba taliyaha qeybta guud ee ciidanka booliiska iyo mas-uuliyiin kale oo ka tirsan laamaha ammaanka muqdisho ayaa waxa ay xalay kormeer iyo sidoo kale howlgallo qorshaysanba ay ku tageen degmooyinka xiga qeybta bari gaar ahaan saldhigyada ay leeyihiin labada degmo ee kale ah yaakshiid iyo sidoo kale kaaraan kuwaasi uu maalmihii ugu dambeeyey dadka deegaanka ee degan labadaasi degmo ay ka cabanayeen falal amni darro ujeedka kormeerkan ayaa ahaay ukuurgelidda fulinta amarkii dhowaan uu soo saaray madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya xasan sheekh maxamuud kaasi oo la xiriiray in aan hubka culus lagu dhex wadan karin gudaha caasimadda islamarkaasna ciddii fulin weysa sharcigan islamarkaasna ciddii fulin weysa sharciga la horgey doono duqa magaalada muqdisho yuusuf xuseen jimcaale madaale iyo sidoo kale taliyaha ciidanka booliiska soomaaliyeed jenaraal suluba axmed firin ayaa faray saraakiisha amniga iyo sidoo kale maamulada degmooyinka inay si wadajir ah uga wada shaqeeyaan islamarkaana la xoojiyo howlgalada sida joogtada ah kaga socda caasimada iyo sidoo kale wadooyinka kala duwan xaafadaha kala duwan ay ka kooban yihiin xaafadaha degmooyinka gobolkani banaadir horey dadka shacabka ah ayaa waxa ay kaga cabanayeen falal amni darro oo degmooyinka qaarkood ka dhaca kuwaasi oo ay sabab u yihiin ciyaar weerada iyo sidoo kale kooxo kale oo hubeysan kuwaasi oo dhac u geysta inta badan dadka shacabka ah waxaana horey madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo sheegay in aan degmooyinka iyo sidoo kale magaalada caasimada ah ee muqdisho aan lagu dhex wadan karin oo hubka culus oo ay askarta ku labisan dariiska ciidanka dowladda iyo sidoo kale qeybahooda kala duwan ay ku dhex wataan markaana haddii aynu fiirino gobolka hiiraan howlgal qorshaysan ay ciidanku dowladdu waxa ay sheegeen in ay ka fuliyeen qeybo ka tirsan webiga shabeelle ee gobolka hiiraan waxaana ay sheegeen saraakiisha horkacaysa howlgalkaasi in howlgalladan oo ahay kuwo qorshaysan ay ka fuliyeen diigaano dhowr ah oo ka tirsan gobolkaasi hiiraan waxaana deegaanada ay sheegeen in ay howlgalladaasi ka fuliyeen ka mid ah deegaanka lagu magacaabo xariirtiir garaysaani baari iyo sidoo kale beledul amiin iyo deegaano kale oo dhaca koonfurta gobolkaasi ciidanka ayaana waxa ay sheegeen sidoo kale in ay burburiyeen difaacyo iyo sidoo kale goobo kale oo al-shabaab ay ku lahaayeen deegaanadaasi saraakiisha horkacaysa howlgalkan ooyaa oo warbaahinta la hadlay ayaa waxaa intooda badan ay guulo ka sheegteen howlgalladaasi ka dhanka ahaa dagaalamayaasha al-shabaaba waxaana intaasi ku dareen in deegaano hor leh oo ka tirsan gobolkaasi la wareegeen shalay ayay ahayd markii gobolka hiiraan deegaano badan waa degmooyin iyo sidoo kale deegaano hoos yimaada magaalada beledweyne ay ciidanka dowladda sidoo kale kuwa macawisleyda ay howlgallo qorshaysan ka fuliyeen deegaano dhowr ah oo ka tirsan gobolkaasi waxaana howlgalkii shalay halkaasi ay ka fuliyeen ciidanka horkacayay gudoomiyaha gobolkaasi cali jeyti cismaan iyo sidoo kale mas-uuliyiin kale ay kamid yihiin saraakiil ciidan kuwaasi oo ku dhowaa amase een howlgallo ka sameeyey deegaano hoos yimaada deegaanka booco iyo sidoo kale deegaano kale oo ka tirsan gobolka hiiraan markana haddii aynu eegno magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug waxaa si weyn looga dareemayaa u diyaargarowga maalinta ciidda iyadoo haatan ay fooda nagu soo hoyso maalinta waa ciidda waxaana dadka deegaanka iyo sidoo kale ay qeybaha kala duwan ee bulshadu ay haatan u diyaargaroobeen sidii ay aan ugu diyaargaroobi lahaayeen soo dhoweynta maalinta ciidda
ayaa makarfoon korbaynta darsan la dhex qaadnay shacbweynaha magaalada gaalkacyo oo ka adeeganaya suuqa dharka magaalada gaalkacyo markaasoo laga dareemayo diyaargarow weyn oo ku aadan munaasabadda ciidda cabdaan soo dhow darsan t v saaxiib aad baan ugu dhowahay darsan t v anigoo cadnagara wilmuduga waxaan leeyahay adigana sidoo kale soo dhow cadnaan aad baa mahadsan tahay bisha barakaysan rabaan basi dhamaanta waxaa lagu jiraa diyaargarowga ciid fitri sidee looga dareemaya galkacyo ama suuq sidee looga dareemaya
maasha allah niyahow iidkan idaha kale waa ka duwan yahay iidka hore corona jiray laakiin iidkan maasha allah shaqadu way kala socotaa shacabka waa aragtaa umaya dhallinyaradii sida loo labisanayo sida loo kala adeeganayo carwadan hadda aan hor taaganahay magaceeda waxaa layihahdaa carwa qaloocan carwooyinka ku soo gudbaya weeye magaalada waxaan leeyahay horumar waxan baan leeyahay magaaladu iyo amnigeedu maasha allah wey saaxib
magaalada xilliyada dambe habeenkii toddoba sac siddeed saac iyadoo waxaa la suuq furan yahay dadku adeeganayaan maxaa isbeddel oo sanadii kale ka duwan wallaahi niyahow wax isbeddel anigu gaalkacyo maasha allah weeye amnigeedu maasha allah weeye dadkeedu maasha allah weeye wax dhiba ma jiraan maasha allah magaaladu si fiican ilaa waaguntu beriya waa laga adeegtaa si fiican bay tahay badanaa suuqa ugu weerar uga yimaado wajaalu ahaan jiray sanadkan xoogaa saamayn baa jidha
niyow aniga laftigayga saamayntu waana wada saamaysay aniga laftigayga wajaala iyo hargeysa jimlaystaan ahay hargeysiyo wajaalaan ka soo adeegi jiray laakiin hadda waxaa laga soo wada adeegayaa dadku badankooda ay aadeen muqdisho wax yar oo ka yimid maahaane laakiin saamaynta dadku dhan bay wada noqotay aad iyo aad bayna ugu waxaysbataadaa mudan iyo tiifigaaga waxaan ku leeyahay welcomsaaiib magacayga waa xasan cabdi maxamed oo ku dhowaa darsan tiifi iyo shaqaalayaasha wanaagsan xasan waxaad ku sugan tahay suuqa dharka ee hoosta geed galkacyo sidee looga dareemayaa dhaqdhaqaaqa ciidda wallaahi saaxiib ciidan idii hore ka duwan tahay aad baa la faraxsan yahay idii hore dee xanuuni waxbaa jira laakiin ciidan aad baa isku dhexgalay aad baan u faraxsannahay
maxaa isbedel ciidan jira idii hore kaga duwan wallahi waxay kaga duwan tahay dhiirigelin iyo farxad badan baa ka dheh waxaan ku faraxsannahay walaalaha reer sool in la garab istaago waxaan noo ballanay inaan ku iidno hargeysa iyagu meesha kaga iidayaan ciidankeenu ku iidaan hargeysa harteena insha
maxaa ku iiday sanadkan ma khamiisyadii marokyaanka gabdhaha lala xidhan jira ku iiday allah marokyaanka ku iidi lahaaya maslaxadna noo diiday inaan ku iidno khamiisyadii marokyaanka sidii ku diiday de way xidhatay wax dumar is xidhinana de rag inu xidho waa ceebba
maxaa ku iiday maray kalaan ku iidanaa saaxiib maadaama khamiisyadii marokyaanka ku iidi lahaay
calanka khatuma ku saaran la sigaartana ku iiday saan ku iidanaa insha allah waan ku tufaynaa hadduu aan la idmo ugu horreyntii daawada kusoo dhawow darsan t v adiga magacaa ku bilaabay waan ku dhawaahay magacayga rada cabdulaahi
oo tahay roodo ee, waxaa ju- sugan tahay carruur dheeman ka mid ah ee, meelaha dadku sida weyn weydiiyaan waxaa la yidhahdaa carruurdan weli waxay khaas u tahay dumarka iyo ciyaalka ka waran dhaqdhaqaaqa suuqa sidee ciidda lagu diyaargaroobaya Eh, aad iyo aad baa loogu diyaargaroobayaa ciidana waa iyo carwadanna aad buu ukala soconaysaa maxaan dhahay magaaladana sidoo kale carruurtii dumar baa inta badanba ciida soo maahan dee ragga ciida maxaan dhahay saa uma si basbal uma si aha Aad iyo aad.
marka ciida ilaahay nabada nagu gaarsiiyo Ee, maxaa farqa u dhexeeya ciidan iyo ciidihii hore oo isaga hagu jira sanadkan Eh, ciidan horta alxamdulilah waxaasoo farqiga ma dhexeeyaan laakiin ciidan waxaa u dhexeysa farqiga u dhexeeya weyaan doorashadii oo noo soo dhawo qofkii cod ahaa puntland oo isbedel ka dhacay iyo doorashadii oo maxaan dhahay masukaya bedesha alxamdulilah rabadaanka si fiican noogu socda oo habsami leh Eh, ilaahay mahadisaa aad iyo aad Ee, suuqa galkacyo dharka uu ciidda wuxuu uga imaan jiray ee, wajaale hadda waqooyi dagaalaha ka socdo iyo laascaanood waddooyinka waa xiran yahay wax saameyn ku yeelatahay walahi saamayn saas oo ku yeelatay because een, dharkii dumarka oo kale ee, hadda hata magaalada hadda maanta dhan wareegis waxaa laga yaabaa inaan dhar aad fiican aadan kasoo helin oo waxaan dhahay magaalada dharka aad buu aad bay saamayn ugu yeelatay dharkeedana weli Aad iyo aad.
een, waxbaa ka jiraa marka in waxaan dhihi lahaa nabadda ha lagu soo dhoweeyo een, si dad- oo bulshada horumar u samayso oo u gaarto aad iyo aad galkacyo ee, waxaad dareemaysaa habeenkii toddoba saac lix sideed saac lix saac dadku inay suuqa adeeganayaan suuq lijaam yahay ayaad dareemaysaa Ee, ka waran ammaanku waa sidee ammaanka aad iyo aad buu u fiican yahay dowladana isbedel badan bay samaysay Aye.
Een, aad iyo aad buu ammaanku fiican yahay Een, hadda anaga kale xaafadka waa deganahay Aye.
marka een, ma dareen wax dhibaata ah, wax amni daraa midna ma aragno marka aad baa ugu mahadcelinaya dowladeena aad baan baasitaa rodo aad baa aadan badan buu warantii daawada kusoo dhawow dalsan t v adigoo magacaa ku bilaabay walaalgacali waa dhowaad magacaygana waa sacad balse tifina ku dhowaad sacad ee, waxaa tahay dhallinyarada magaalada waxaa ku sugan tahay suuqa dharka gaalkacyo aad iyo ka waran ee, sidee ciidda lagu diyaargaroobay aad ciidan aad iyo aad waa loo diyaargarooba si qurux badan baa loogu diyaargarooba maasha allah marka waa sidaas ma jira wax farqiga u dhexeeya ciidan iyo ciidii hore ciidan iyo ciidii hore ha wallahi farqi badan baa udhexeeya ani ahaansi marka horta iska hadlayo ani iska hadlayo shakhsiyadeeda ka hadlayo
adigu xagee ku weydi inaa ciidii hore ciidan ciidii hore waxaa saxaa ku weydi ku iiday lascaanood sacanad lascaanood baa ku iiday ha marka de kole ciidan ciidii hore arafay ahayd waxaa la iiday dee faamilkayga iyo dadkayga iyo de- degaankayga oo ku iiday maantana dee lascaanood gaalkacyan ku iidaya marka dee dadkii aan la iiday maanta ma haysto lascanood ma waxaa degan adiga faamilkaaga iyo adiga qoyskaaga faamilkayga qoyskayga dadkayga dadkayga ku dhex jiray reer lascanood baan reer lascaanood baa Ay, hadda waxaa sababta halkan watay waa dagaalada lascanood ka socda miya aad iyo aad la- dagaalada dagaaladii haa halkan markaas aa imaaday lascanood sidee loogu yiri xawarka haysta saxan sax wax war hadda ka maayo dagaal ba kale ka socda marka waa sidaas saaxib gaale marka farqiga u dhexeeya ma ciidan ciidii hore waxay tahay maalintaana dadkii waa la iidiya maanta sidoo kale maantana dadkii waa la iidiyaa laakiin dee dadka maalinka haystay maanta ma haysto marka waa sidaas saaxib magaalada gaalkacyo badanaa ee,
codkaasina waxay hayeen qaar ka mid ah dadka shacabka ah ee ku nool magaalada gaalakacyo oo ka hadlayay sida haatan ay ugu diyaargaroobeen eh, soo dhoweynta maalinta ciidda oo haatan fooda nagu soo haysa markana haddii aynu fiirino een, dowladda soomaaliya iyo ingiriiska ayaa waxa ay kala siixdeen heshiis lagu yareynayo dhimashada iyo hooyada iyo dhallaanka waxaana warbixintaani inoo haya wariyaheen cabditaax muumil kacsi muqdisho heshiis isafgarad ah oo ku saabsan mashruuca caafimaad ee lagu horumarinayo adeegyada hooyadii dhallaanka ku kal saxeexday wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada xukuumadda federaalk soomaaliya iyo weliba safaaradda ingiriiska ee soomaaliya mashruuca better lifes oo loogu talagalay in lagu horumariyo hooyadii dhallaanka ayaa waxaa fulin doonta unisef iyadoona muddada saddexda sanaha laga fulin doono maamul goboleedyada kale ah jubbaland galmudug iyo gobolka banaadir wasiirka wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada xukuumadda federaalk soomaaliya oo ugu horreyntii soo dhoweeyey mashruucan ayaa waxa uu sheegay in uu yareyn doono mashruucani dhimashada hooyadii dhallaanka waxaan aad ugu faraxsanahay maanta inaan halkan u joogno safaaradda ingiriiska ee soomaaliya inaan kala saxeexano annaga oo ah wasaaradda caafimaadka federaalka soomaaliya iyo een, hay-adda horumarinta arrimaha dibadda ee u k f c d o inaan kala saxeexano heshiis is-afgarad oo ku saabsan fulinta mashruuca better lives for somaly women and children waxaan aad ugu mahadcelinaynaa dowladda u k uguna ammaanaynaa garab istaagga ay garab taagnaayeen muddo dheer shacabka soomaaliyeed waxaan ugu mahadcelinaynaa fulintii mashruucii kan ka horreeyey ee shine iyo een, mashruucan hadda aan kala siixanayno ee better life oo aan filayno inuu wax badan ka bedeli doono caafimaadka hooyada iyo dhallaanka soomaaliya oo ay wasaaradda caafimaadka priority u ah ama mudnaanta koowaad u ah in la yareeyo dhimashada hooyada ee dhallaanka wasaaradda caafimaadka waxay ku dadaali doontaa in mashruucan looga faa'iidaysto sida ugu wanaagsan uguna tayada badan in looga faa'iidaysto ay ku dadaali doontaa siyaayaha safiirka safaaradda ingiriiska ee soomaaliya ah ayaa dhankeeda sheegtay in heshiiskan uu muhiim u yahay soomaaliya islamarkaana uu yareyn doono khataraha caafimaad ee ay la kulmaan hooyadii dhallaanka Today we're here to cement that long standing partnership and open the door to a new era of working together. The UK has a history of being one of the major donors uh, in the health sector here in Somalia, supporting frontline health services across the country. To date, no other donor has engaged as systematically and at scale. And the Better Lives programme represents the next phase in the UK's health sector engagement. The context in Somalia over the last 12 months has been extraordinary. The country has experienced and continues to experience one of the most protracted droughts in living memory. This has resulted in unprecedented displacement, but also increased the number of people with no access to safe water and proper sanitation, resulting in significant disease outbreaks. In light of this and of increasing health development needs, support to Somalia's vulnerable population calls for an innovative approach. The UK government will therefore continue working with the federal government of Somalia to ensure that it sets the pace across other donors and partners towards preventing the en- preve- towards ending the preventable deaths of women and children in Somalia. And let me conclude once again by commending the federal government of Somalia for its leadership on this agenda and by- by reiterating the UK's commitments to this new phase of our partnership. Thank you.
cabdifataax muumin raadiga e tv-ga dalsan muqdisho
wuu mahadsan yahay waryaheena cabditax muumin ilka case oo qodobkaasi noo faahfaahinayay guud ahaana warkii subaxee dhegeystayaal kala socotiin raadiyaha darsa waa naga intaa ciddii wararkaygu sagaan waxay dib kaga heli karaan barahaynu internetka kuleenahay
wararkaad la haysaa hubsiimo u helidoodii hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan maad helin war la helyaabaa tala la hel